barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban iyo hirarka efyamada geeska afrika iyo weliba caalamkao dhan ood nagala socotaan bogayaga internetka ee v o a somali com
duur wanaagsan dhegaystayaal waa maalin arbacaha shan labaatanka bisha oktoobar sannadka laba kun toddobiyo toban idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah jamaal axmed cismaan iyo cabdixakiin maxamuud shirwac
qodobada dhegaystayaal aad ku maqli doontaan idaacaddayadan duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa ka mid ah warbixin ka hadlaysa dhallinyarada ka qayb qaata bakhtiyaa nasiibka loo yaqaano lootariga ee sannad kasta uu bixiyo dowladda amaba ay bixiso dowladda maraykanku wallaahi sanadkan wuxuu noqon doonaa sanadkii labaad oona balangariyo ka hadda lasoo dhaafay ayaan bilaabay kamana rajo dhicin oo layma soo qaadanin laakiin haddana insha allah waxaan rajaynaya haddana inaan abalagareyo mar kale oo bal aan haddana aan nasiibkayga mar kale aan tijaabiyo waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan tababar dhaqanka wanaagsan ah oo la siiyey qaar ka mid a ardayda wax ku barata magaalada boosaaso kaalmihii heesaha ayaan iyaguna ka madhnaan doonin idaacaddayadan duhurnimo heesahaan idin haynana waxaa ka mid ah
waa tahay heesaasi waxaad kaga bogan doontaan barnaamijka inta uu socdo sidoo kale xubinta cayaaraha ayaad dhegaysan doontaan ee marka horese kusoo dhowaada warkii dunida
wararka ka imanaya magaalada muqdisho ayaa sheegaya in qaraxu ka dhacay duleedka magaalada gaar ahaan inta u dhexaysa deegaanka carbiska iyo lafoole waxaanay wararku sheegayaan inay goobtaasi wax ku noqdeen dad rayid ah oo halkaasi ka agdhowaa afhayeenka ciidamada nabad ilaalinta ee amisom oo v o a la hadlay ayaa sheegay in qaraxa lala egtay ciidamadooda islamarkaana ay goobtaasi wax ku noqdeen ciidamo ka tirsan amaba xubno ka tirsan ciidamadoodu wixii warara ee ka soo kordha warkaasina waxaan idinla socodsiin doonaa ama aad ku maqli doontaan idaacadaha iyaga soo socda
madaxweynaha mareykanka donald trump ayaa saxiixay amar madaxweyne oo u ogolaanaya in qaxootiga ay dalka soo galaan balse baaritaan xoogan la marsiin doono qaxootiyada ka imaanaya koo iyo toban dal kuwaasuu trump u aqoonsan yahay inay halis weyn ku yihiin ammaanka qaranka maraykanka amarka cusub ayaa lasoo saaray talaadadii kadib markii boqollabaatanki cisho hore u joojiyey qaxootiga inay waddanka u soo galaan madaxweyne trump ay dhacday oo ku ekayd maalintii kasii horreysay talaadada dhammaan qaxootiga imaanaya maraykanka ayaa la kulmi doona baaritaano dheeraad ah iyagoo soo gudbin doona warbixinada taariikhdoodii hore ee aan hore looga rabin saraakiil diiday in la magacdhabo ayaa wakaaladaha wararka reuters iyo f b u sheegay in koo iyo tobanka dal ee qaxootiyada imaan doona sida weyn loo baari doono horena ay qaarkoodba u ahaayeen kuwo qaxootiyada ka imaanaya si xoogan loo baari jiray ay kala yihiin qaxootiyada ka imaan doona dalalka masar iiraan ciraaq libiya maali kuuriyada waqooyi soomaaliya soud sudan sudan syriya iyo yemen
duhur wacanoo wanaagsan dhammaantiinma dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba ayaanudin leenahay waa idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta ee v o a haatana nairobi sannad kasta dowladda maraykanka waxa ay bixisaa bakhtiyaa nasiib ay nasiibkooda ku tijaabiyaan kumanaan qof oo adduunka ku nool kuwaasoo raadiya sida ay u heli lahaayeen fursad ay ugu noolaadaan maraykanka waxaana dadkaasi ka mid ah bulshada soomaalida oo qaar badan oo ka mid ah ay sugaan sannadkii marka la furo fursaddaasi si ay calafkooda uga qaadaan iyadoo qaarkood ay ku guulaystaan halka kuwo kalena aanu nasiib ku siinin haddaba wariyaha v o eda khadar maxamuud xareed ayaa qaar ka mid ah dhallinyarada soomaalida ee ku nool magaalada nairobi ee bakhtiyaa nasiibkan ka qayb qaatay kulmay islamarkaana warbixintan nooga soo diyaariyey dalka maraykanka waxa uu bixiyaa dalkugal bakhtiyaa nasiib ah kaasoo ay inta badan ka faa'iidaystaan dadka ku nool dunida daafaheeda waxaana dalkugalkaasi sannad kasta ku guulaysta kumanaan ruux oo kala duwan inkastoo madaxweynaha maraykanka donald trump uu dhowaan xayiraad dhanka soo gelitaanka dalka maraykanka uu ku soo rogay ilaa dhowr waddan oo ay soomaaliya ku jirto haddana dadka soomaaliyeed ayaa qayb ka ah kumanaan dadyow oo sannad kasta soo codsada dalkugalka bakhtiyaa nasiibka ah ee uu bixiyo dalka maraykanka qaar ka mid a dhallinyarada soomaaliyeed ee ku nool xaafadda isliya ee magaalada nairobi waxa ay ku sheegayaan inay sanado badan ay codsadeen dalkugalka bakhtiyaa nasiibka ee uu maraykanku bixiyo walow aysan intooda badan ku guulaysan haddana dhallinyarada ayaa weli ah kuwa aanan weli ka raja dhigin inay sanad kasta soo codsadaan fiisaha looteriga loo yaqaano ee uu maraykanku bixiyo cabdifitaax maxamed odawaa waxa uu ka mid yahay dhallinyarada soomaaliyeed ee ku nool xaafadda islii islamarkaana sanadkii ugu dambeeyey ee labadii kun iyo lix iyo tobankii codsaday fiisaha bakhtiyaa nasiibka ee uu bixiyo maraykanka haatanna waxa uu ku rajo weyn yahay in mar kale uu dib u codsado magacii waa cabdifitaax maxamed odawaa haddaan kaaga hadlo arrintan maxaa lii jiray lotriga waa abalagareye hadda kahor waan abalagareye haddana inaan abalagareyn rabaa laakiin sanadkan hadda weli ma abalagareyn laakiin waxaa qorshaha igu jirtaa inaan abalagareeyo cabdifitaax marka meeqa sanaad soo waday inaad codsato wallaahi sanadkan wuxuu noqon doonaa sanadkii labaad oon abalagareeyo ka hadda lasoo dhaafay ayaan bilaabay kamana rajo dhicin oo layma soo qaadanin laakiin haddana insha allah waxaan rajeynaya haddana inaan abalagareeyo mar kale oo bal aan haddana nasiibkayga mar kale aan tijaabiyo marka labadii sano ama sanadkii lasoo dhaafay maadaama kan kii labaad uu yahay maxay jawaab ah oo ay kusoo siiyeen markaad codsatay horta horeba waxaan waa bakti nasiib ma aho wax qofka uu helahayo oo lagu dhahayo waan ku qaadana mise kubaana qaadana lagu dhahaya ma aho waa wax haddii lagu qaato oo nasiibkaada uu ku hiliyo lagu soo wici doono laguna ogeysiini doono lagaanana xiriiri doono contactiga aad meesha kusoo qortay sida emailkaada oo kaleeto mise telefon numberka aad soo sheegatay marka haddaanba lagu soo qaadanin wax adiga micnaha waxay muujinaysaa waqti lagu qabtay haddii aad weysay in lagula soo hadli waayey cidna kuma soo qaadanin waxaad la mid tahay uun dadka kaleeta ee guul daraysta ee dadka inta laga xushee la reebay umbaad maxali jira umbaad la mid tahay marka ma jiraan dhalinyaro asxaabtaada ka mid ahayd oo barnaamijkan bakti nasiibka codsatay oo ku guulaysatay wallaahi wax hadda aan garanahay ma jiro laakiin sheek ahaan markaan sheekaysano ka dhalinyar ahaan waxaan maqlaa in lagu guulaysto dad badan ay ku guulaysteen magaalada nairobi ayaa marin u ah inta badan dhallinyarada soomaaliyeed ee doonaysa inay dhoofaan qaar ka mid a dhallinyarada ku nool xaafadda isliya ayaa hadda sheegaya inay haatan ku soo baraarugeen faa'iido ay sheegeen in fiisaha looteriga uu u leeyahay dhoofka magacey waa maxamed cabdirashiid xuseen aniga horta ahaanteyda fiisaha looteriga weligii ma ablay gareynin laakiin waxaan ku rajoweynahay sanadkan inaan ablay gareeyo maadaama intaasoo sane oo fursado hore ay soo dhaafeen laakiin fursaddan aan isku dayay inaan ka faa'iidaysto si zaa'id ah kolley horta soomaali saa u nahay america waa la wada socdaan wixii lagu jeclaada lama wada og markii la tago unbaa laga faalloon karaa marka soomaalida kala tegaysa unbaan ka mid ahay marka fursadda inaan ka qayb qaataan rabaa waa gartay marka maxaa hadda rajadaada maxay tahay rajadeyda waxay tahay in aan helo insha allah oka hadda hebel ma dhihi karo laakiin dhekamaqal waxay ugu tahay yar aan wada joogi jirnay xeryaha qaxootiga inuu inta imaaday twenty fourteenkii uu ablagareeyey wuu waayey fifteenkii uu ku celiyey uu ablagareeyey wuu waayey sixteenkii uu ku celiyey sixteenkii hela la marka yarkaasaan kolley inuu runmo dhanuya aan jeclahay oon ku dabadaynayna inaan helnana waan rajaynayaa dhallinyarada qaar ayaa qaba fikir ah inaysan dalka kaba bixin oo aysan wakhti ku dhumin arrimaha dalkugalka bakhtiyaa nasiibka ee uu bixiyo maraykanka iyagoo taas beddelkeedna ka doortay inay ka shaqaystaan dalka kenya aniga magacay cabdinuur axmed faarax baa laha aniga niyaho barnaamijkan ma isku dayin haddana aa isku daydid ma lihi niyaho waxaan arkay dhallinyaro badan oo israaciyey oo bahalka boofiska layihahdo ku dhacay oo aada isku raaciyey sidaa darteed aniga maadaama aan ahay nin shaqaysta oo xamaasho ma rabo mana danaynayo wax saas weynoo hadda ii muuqdo ma laha waayo intii aan aqaanay ee daba ordaysay weli maysan bixin way joogaan markaad weydiisana mar walba waxuu kuleeyihin saaxiibow nasiibka weli kan nasiib nasiib anigana kuma geli karo barnaamijka israraaciska waxaan arkaa hawo beena oo ay dadka israacinayaan marka hawadaa beenta walaal isma raacin karo haddana dalkiibaa dib noogu dhismo inaan dalka ku laabtaan jeclahay waka waxaan dhihi lahaa dhallinyaroy haddaba wadamada aad joogtaan ee africa aad ku nooshiin sida hadda kenya iyo soomaaliya aan joogno wax dhiba kuma qabno risiqo alla kuu qorana meeshaa joogto waad helaysaa waxba hadda ha israacin waxaadan niyad meesha ku haynin haddana sidii horeba waxaan ku jirnaa wadamada la mamnuucay ee laga baangareeyey america baynu ku jirnaa marka ma fiicin inaad u dhiilato ma wato waxaadan gacanta ku haysanin nolosha hadda aan haysan inaan ku qanacnaa ila fiican dhallinyar ahaan ninkii waxbarasho u socotay waxbarashadiis u wato ninkii business ku jira ama ganacsi ku jira inuu ganacsi iska sii wato waxba uusan niyaddiisa raacin wuxuusan gacanta ku haynin khadar maxamuud xareed v o a nairobi
waa tahay duur wanaagsan dhegaystayaal halka aad weli naga dhegaysanaysaan waa v o a dhallinyaro kala gedisanaya waxbarasho u doonta waddamo aan ahayn dalkooda waxaana mararka laga yimaado aqoonta ay doonteen sidoo kale ay soo kororsadaan waayo aragnimo iyo barashada la xiriirta sida ay u nool yihiin bulshooyinka kala gedisan halka ay wax ku baranayaan hase yeeshee marka laga yimaado waayaha caadiga ah ee ku gadaaman waxaa sidoo kale jira caqabado ay la kulmaan oo ay cuntadu ka mid tahay maxamed xasan maxamuud waa wiil dhallinyaro ah oo waxbarasho u doontay dalka senegal waxaana uu wariyaha v o eda ee jabuuti sagal siciid faarax uga warramay waayo aragnimadii uu kala kulmay halkaas
dhallinyarada jaamacadaha u aada waddamada dibadda ayaa waxay la kulmaan caqabado kala duwan qasab ayayna ku noqotaa inay raadiyaan xalay arrintaasi kaga baxaan jabuuti dalalka ugu badan ee dhinaca afrika loo diro ardayda waxaa ka mida dalka senegal dhibka ugu badanna waxa uu ka qabsadaa dhallinyaradaasi dhinaca cuntada dalkaasi waxaa laga cunaa bariis saliidana aad ayay u jecel yihiin reer senegal inay cuntada ku badiyaan maxamed xasan maxamuud oo arrimahaasi ay saameyn ku yeesheen xilligii uu waxbaranayay ayaa iga waramay n horta qofku ardayga ku halkan ka baxay waa iyuu baagiisa haysto oo kuu baagii haysto jaamacado privega privatka ku badan dhulka privatka ku badan oo kaa qof walba dee takhasuskii iyo wuxuu rabo ma garanaysaa ayuu ku dooranayaa markuu doorto kolkaa baahidiisay ku xiran tahay maanta qof baa engineer u soconaya engineerkii buu dooranaya qof baa dakhtarnimo u soconaya dakhtarnimadiisii buu dooranaya qof baa ma arkaysaa transport logistic ku soconaya transport logistic buu qof baa market mid walba wuxuu rabo uu jecel yahay uu wadanka guud ahaanteeda jabuuti uu ka fiirinayo ayuu objective u yeelano halkaa u tagi karaya markaa imana anaku hayn boqol iyo jarjar baan haynbe laakiin iminka kun bay ka badan ardada way ku bateen ka hor dhaqaalahooda markay noqoto meeshii la degayay cuntadii dhaqaalahooda waa sidee wallahi horta dhaqaaluhu wuu iska fiican yahay taa cuntada horta hadday noqoto arday badan baa jirto la qabsan waayo isku cunto ma naho horta isku cunto ma naho hakan dee beriiski iyo fafaxi bay dadku barteen oo baastadii iyo duqadii iyo laakiin dhinaca qadadu baasta ma jirto wax walba waa beriis waa beriis beriiskaayo maa garanaysa haddaan laba soocood bay kala leedahay beriiskiina anaku waa beriis iska jilicsan dhinaca beriiskoogu adigya kolkaa beriiskii adkaa ayaa maaganaysa soos qoyn lagu cunayaa ama beriiska adag baa kalluun lagu dhex karinayaayo jeeb bay iyaku yidhaahdaan kolkaa jeebabku way kala duwanta oo jeeb yaasaa baa jiro jeeb ginaar baa jiro jeeb ujeem baa jiro waxyaalo badan baa jira haa waa beriiskii oo takhasusaad badan kala leh maxay ku xusheen bariiska inay mar walba cunaan beriisku iyo kuu baxaa ma arkaysaa wadan walba dhaqan buu iska leeyahy anaku da baasta hadda baranay ma arkaysa iyakuna dadka hadda umay berin iyaku dhaqanku waa waxay beertaan beriiskaabay ku badan yihiin beriiskaabay cunaan haa dhaqankoogiiba wayaan oo waa ilaa jadba jadba haa waa dad beriis u cuni jiray qadadii dhib bay ku tahay waayo talabaadii dhibka ku tahay in cuntadu waa cunto saliid badan kolka anaku haddaa u fiirsay dufanka nooma ficno anakun waa waa nacnaa kolka ardadii dhibaatadaaba haysato dufan badan ayay kolka cuntadii yeelato dad baa ku bukooda dad baa qaadi karla dad badida wallahi markaygii oo kaleeta arday ilaa saddex arday oo iska soo noqotay sanad walba arday baa iska noqoto wadankii la qabsan weyda hawadii fahmi weyda waayo bulshadiina labadii qayboodna kala dabeecad baa la kala yahay wadankii siba u socotaa wadankaagina siba u socotay oka isfahmkii kolkii kala dhici weyda arday arday baa iska jirta xabad ama laba fahmi wey wadankii iska soo noqdo laakiin cuntada guud ahaanteeda maa garanaysaa waa saliidan laakiin gabdhaa jira maa garanaysaa baro cuntadii kolkay baraan ardaydii lee jabuuti u shaqayso kolka taana maa garanaysaa ta kaleete ardayda lee jabuuti kale imanayo ayay gabadha kale jadiidka senegaaleed ay baraysaa taa kaleeto may haddaana la qabsanayso cuntadii lee jabuuti xaafad xaafad walba ugu sameynayaan taabay ku socdaan annaga dhaqankeena subaxii dadku makhaayadaha iskugu yimaadaan waa la buuqa waa la istacaadiya waa la sheekeeya ayaga dhaqankooda saama leeyihin taa horta ma garanaysaa dhaqankooga ma leh dadkaa waa dad subax iyo dhareer ordayo ya sheekaysi hadday tahay waa meeshii shirkadii la wala joogay ay wala sheekaysanayaan iyo meeshii la wala shaqaysanayay wala sheekaysan karayaan laakiin wakti firaaqado sidaa loo kala sheekaysto wakti badan lagu dayaco ma le dadkan waa dad ordayo shaqaynayo ma garanaysa halgan bay ku jiraan dagaal may ku jiraan waa dad anagu iska furfuran baan nahay dhinac walba u furan wadan gacmo furan baan nahay ma arkaysaa xiisaha de horta xiisa haddii la yidhaahdo horta xiisihii waalidnimo ayaa kaa dheeraanaya waayo waalidkiibaa mar walba gurigiibaa joogtay asxaabtiibaa la joogtay marka wadan cusub oo jadiida laguu soo diro keligaaba haddee tol ismaamulaya noloshaadi ku dhan farahaadaa ku haya waxaan qabaa lagu leeyay kooraankii awal lagaa bixinaya kooraankaadaa bixinaya biyihaadaa bixinaya internetkaadaa bixinaya biilkaadaa soconaya soo dhigaya marmar maa garanaysaa maalinna waxay leeyihiin toddobaadka ay axaddii is gabadhu ma timaado guri walba haa gabadhu ma shaqayso kolka adigii baa kolba door baa jiro qadadii adaa karinaya mid baa quraaci loo dooray mid baa cashadii karinaya kolka waxyaalo badanoo naftaada aad soo barin baa ku baranaysaa dhulka oo ay ku fiican oo marka wiil ree jabuuti oo soomaaliya oo meel kale ka yimiday oo soomaali haddaan ama caafurtaba cunto ma karsadaan marka wa- qasab inaad cunto karisaan oo jikada gashaan suqisaan waajib bay ku tahay waayo haddii kale kii saliiddaa sugaysa ah beriiskii saliiddu maqaxyada u doonanaya inuu diidaya kii saliidda waayo baasada iyo duqadii ku tuurto ama beriiskii fafaxii iska karsado bariis baad karin karaysaa si fiican baasto horta cunto walba haddii la anu waan, ya- waan garanayaa waayo waxaan ku garanaya horta anaku faa'iidadaan leenahay khuruush baan la- jabuuti khuruushkaa f- u faa'iideeya khuruushkaa la baxayo maa garanaysa yaa cuntada u fudaydiyo barashada hakaaba badida ka bartaan maxaad maxaad baratay jaamacadda markaad dhigan muxuu ahaa ee fakulkaad baratay fakilkan bartay waxa weeyaan electromechanic waa waa electricity plus mechanic iyo automatis adu electromechanic waa wax general ah. waa wax general oo oo ma garanaysaa takhasus fiican weeyaan oo farsamo gacmeed maanta adduweynaha hadda anugu sa- khaasatan waxaan u doortay adduweynaha maanta waa farsamo gacmeedkaaga Waa- ayaa kala wadi karaya meelna ku gaarsiin karay sidaa daraaddeed baa electromechanic u doortay anigu halkaa wadankaa waan kaga shaqeeyaa qayb qayb maa garanaysaa iminkana maa garanaysaa insha allah donc waan soo noqon doonaa weli ma soo noqon ma arkaysaa waayo takhasus kaleetaan sii wadwadaa ama asteero kaleyte insha allah kolkaan soo noqdo ganaca en, meesha waa meelay boorka u baahan tahay dhul walba looga baahan yahay ayaan ku shaqaysana insha allah waan rajaynayaa
En, senegal markaad waxbarasho dhimisay waad iska joogtay maxaa kugu cajab geli inaad joogtay wallahi horta senegal horta tacliin wadan haddaad tegaysid anugu waxaan idhahdaa un bulshada kugu m- dardaarmaa laba tacliin baa jira tacliintii lagu soo diray iyo tacliin wadannimo wadannimo waxaan kaaga jeedaa macna ahaan dhaqankii baa baranaysa wadankaa dhaqankoogii habkay u nool yihiin habkay u fikiraan habkay u dhaqaaqeen habka haa waxaayoo ku dhan baa baranaysaa ma arkaysaa tacliin uma tegi karaysa waxaana iyaa baratay weyaan oka aniga waxaa ii suurta gashay inaan dhinacaana ka barto waa hagaag dhegaystayaal kaasi waxa uu ahaa maxamed xasan maxamuud ah wiil dhalinyar ah oo wax ku soo bartay amaba waxbarasho u doontay dalka senegal waxa uu magaalada jabuuti ugu warramaya waryahayaga sagaal siciid faarax waxaanaad ku dhegaysanaysaan idaacaddeeda duurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta haatanna haddaynu jeelacno dhinacii kaalmaha heesaha waa xamda kuweyn iyo weliba heestii Hus- xus jacayl
xushmad lagu dareen jacaylku jacaylku xaqiisaanan inaga keenu waa xurmo xarka adigow haye marlayba xiisadiisa dami abaarka ka xusheen xabiibi isii wadnaa adaan dadka ka xusheen adaan
waa tahay heestaasi waan filayaa inaad ka wada hesheen xamdi quyn ayaa ku luuqaynaysay halka aad ka dhegaysanayseen waa v o a dhinacii ciyaaraha haddaanu jaleecno shirwaco markaan dhegeystayaasha waxaan usoo qabanayaa eh, maxamuud mascade oo inoo soo koobaya wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinta ciyaaraha ee idaacaddeenna duhurnimo xalay waxaa dhacay kulan ka tirsanaa horyaalka seriya aada talyaaniga iyo sidoo kale ciyaaro xiise lahaa oo ka tirsanaa koobka karabaw ama e f l-ka dalkaasi ingiriiska maxamuud masacadde ayaana ila falanqayn doona ciyaarahaasi oo dhan Ee, masacadde haddii aan ku horeyno ee, inter hoggaanka ayay si kumeel gaar ah u qabatay marka ee, kulankii ay la ciyaartay samdori bal ka waran Eh, nurow waa sidaasaad sheegtay eh, kulan aad u adag oo labada kooxood ay banooni qurux badan soo bandhigeen ayuu ahaa walow eh, saddex gool ay la hormartay kooxda kubadda cagta inter milan oo ciyaaryahan maro icardi uu laba gool oo ka mid a dhaliyey daqiiqadii konton iyo afaraad markii la marinaya ciyaarta saddex gool bay lahayd kooxda inter laakiin eh, waxaa soo ciriirisay markii dambe sambadoria oo laba gool gala gadaal kala timid laakiin uma aanay suuro gelin in ay halkaasi wax bareejo amaba guulaha ay ka hesho sambadoria oo sidaas saddexdii dhibcood waxaa u qaadatay kooxda kubadda cagta inter milan inter milan eh, markii aad jaleecdo kulankii kan ka horreeyey oo ay la ciyaartay eh, toddobaadkii tegay kooxda napoli oo guriga napoli lagu ciyaarayay napoli ee kooxda horyaalka dalka hogaaminaysay bareeja ayuu ku celisay eber iyo eber ah marka halkaas baa laga garanayay kulankaa ka horreeyay waayadii kasoo badisay kooxda kubadda cagta ac milan marka waxaad moodaa eh, kooxdan inter milan inay sanadkan koox adag tahay Ha.
kuna xisaabtamayso sidii horyaalka dalkaasi u qaadi lahayd Eh, wiilkan reer argentina ee cardina oo weliba calaa- hadda kabtanimadana loo xiray eh, waa ciyaaryahan aad u wanaagsan weliba gooldhaliskiisana uu aad u fiican yahay ilaa iyo haddan intuu horyaalku socday goollo fara badan dhaliyey marka waxaad moodaa icardi inuu yahay ninkay ku duulay ku duulayaan waxaa kaloo xusid mudan kooxdani waxay ku fara adeegtay oo ay diiday inay iska iibiso eh, wiilka croatia u dhashay eh, ivan brasic oo kooxda kubadda cagta ee manchester united iyo kooxo fara badan ay doonayeen marka Ha, waxaa sidoo Inter kale Milan ha sanadkan way adag tahay waxaa kaloo masacdo xusid mudan ee, in uu wato macalin ee, khibrad weyn u leh dhinaca kubadda cagta tababarihii hore ee rome ee, luciano spalletti iyo weliba iyadoo inter aanay u- ciyaartooy badan soo gadan oo ciyaartooyda sanadkii hore ay ku ciyaaraysay ay weli u ciyaarayaan saddex laacib oo keliya ayay soo gadan halka kooxda ay mataanka yihiin ay milan keentay kow iyo toban ciyaartooy waana arkaysaa halka ay ka taagan tahay hadda horyaalka aad iyo aad laakiin inter markaad fiiriso eh, ciyaartooy wanaagsan oo aad u fiican ayay haysatay markii horeba Eh, laakiin waxaad moodaysay in ay isfahamwaa iyo macalimiinta iyo iyo weliba de yuventus oo horyaalka dalka eh, muddo badan eh, iska haysatay waxyaabahaasoo faraha badan ayaa keenayay in ay kooxdu hoos udhac fara badan ku yimaado laakiin ac milan marka laga hadlayo dee mabal wax lagu tilmaami karaba lama garanayo waayo ac milan tii la yaqaanay in muddo ahba ma aysan ahayn lacagta faraha badan ee hadda aad sheegtay ee kooxda ay qarash garaysana sababta ugu wacani waxay tahay eh, maadaama ay niman u dhashay waddanka shiinuhu ay la wareegeen waxaa la doonaya in kooxda lasoo dhiso qarash fara badan la geliyo si markaasi kooxdii milantii la yaqaanay u noqoto eh, sida lacagaha faraha badan b s g iyo manchester city loo geliyo oo kale waayahay eh, horyaalka talyaanigana mascado inter lix iyo labaatan dhibcood ayay ku hogaaminaysaa napoli ayaa ku xigta oo leh shan iyo labaatan dhibcood haddii ay caawa ka badiso genoa oo ka mid ah kooxaha ugu hooseeya napoli ayaa eh, horyaalka hoggaankeeda qaba doonto oo inter waa lagala wareegi doonaaye eh, ka waran eh, ciyaarihii kale ee xalay dhacay dhinaca ingiriiska Eh, koobkan la yidhaahdo ee e f l cupka loo yaqaano hadda se lagu yeero carabow cup ayaa la ciyaarayay habeenkii xalay haasna kooxa waaweyn oo ka tirsan horyaalka dalkaasi ayaa kulmay laakiin labadii kulan oo ugu yaabka badnaa waxaa la ciyaaray eh, kooxda kubadda cagta ee manchester city ayaa wolves waxay isku celiyeen fareejo eber iyo eber oo sagaashankii daqiiqo iyo soddon dheeri oo lagu daray waa lagu kala adkaan waayay tagoorayaal ayay ku badisay kooxda kubadda cagta ee manchester city claudio bravo wiilka difaaca golhayaha ee kooxda kubadda cagta ee manchester city ayaana laba rigoore oo rigooreyaasha ka mida badbaadiyey sidaasi ayay guusha ku heshay manchester city waxaa lagu adkeeyey iyana oo aada loogu adkeeyey kooxda kubadda cagta ee arsenal oo gool lagala hormaray oo daqiiqadihii ugu dambeeyey ciyaarta macalinka wiil yar oo da-yar oo siddeed iyo toban sano jira oo dhashayba intuu macalinka arsenal wenger kooxdiisa la joogo oo la yidhaahdo inkatia ayaa gadaal ka soo galay gool bareejahana uu dhaliyey daqiiqadihii lagu daray oo soddonkii daqiiqo dheerigahana goolkii guusha ayuu saxiixay marka waxaad moodaa wiilkaas inuu isku soo qoray sabuuradda ciyaartoyda kubadda cagta ee caalamka uu yidhi anna way kan markayga waayahay markii ay dhammaatay ciyaartii ee manchester city ee tababare ee guardiola cabasho ayuu bixinayay muxuu muxuu yidhi aad iyo aad kubadda lagu ciyaarayay maadaama sagaashankii daqiiqo weliba guardiola ciyaartoydiisii kuwii ugu wanaagsanaa waa u ciyaarayeen qaybsi dambe weliba rag kale oo debroyne ay ku jiraan dib uu ka soo geliyey marka kubadda lagu ciyaarayo ay samayso ee shirkadda la yidhaahdo mitter ayuu waxa uu leeyahay waxa ay ahayd kubad khafiifa oo aan loogu talagelin ciyaar heerkeedu sarreeyo in lagu ciyaaro maadaama koobkan lacag fara badan la gelinayo ciyaartooy ugu wanaagsan iyo kooxa waaweyn ay ciyaarayaan waxay ahayd buu leeyahay in kubadda miisaankeeda la hubiyo islamarkaasina ay ahaato kubad la kontarooli karo laakiin waxay ahayd buu leeyahay kubad khafiifa oo ee adkaydba in gool lagu dhaliyo wuxuuba kusii daray weliba cabashadan waxaan gudbinayaa buu yidhi aniga oo badiyey marka waad dareemi kartaa buu leeyahay in ay ahayd kubaddu kubadan wanaagsaneyn mahadsanid mascadde dhegaystayaal xubinta ciyaarahana waa naga intaa waa nuur iyo mascadde oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo
waa tahay nuur iyo mascadde aad bay u mahadsan yihiin halkaad ka dhegaysanayseen xubintaas ciyaaraha waa v o a gordhaweed waxaad dhegaysateen heesta xamdi kuweyne xus jecel shurxu dhegaystayaasha markan waxaan usoo qabanaynaa hees kale oo oon jecel la yidhaahdo waa codka cabdicasiis iskalaaji dhegaysa aboon
sidaan kuugu oon qabo miyaad iguloshaa sidan uunta uga go'ay cabfacada madiida sidaan kuugu oon qabo miyaad iguloshaa sidan uunta uga go'ay cabfacada madiida waanku ildaraaliyey kalumay ilmahiisa jacaylkeenan awdalan beerkamowga oydaa waanwaanwaanku ildaraaliyey kalumay ilmahiisa jacaylkeenan awdalan beerkamowga oydaa mise waadi lowdo aanunba iiba lahashado ii eedinaysa
waa hagaag dhegaystayaal aad baan uga xumay inaan idinku kala jaray heestaasi waxaana gebagabo noqon doontaan idaacaddii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyara maanta ay si wada jira idinku daadihinayeen jamaal axmed cismaan iyo anigoo cabdixakiin maxamuud shirwac iyo dhammaanba bahda v o a da leh sidaa iyo nabadgelyo